فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah wadaadada soomaalida ee muddada dheer ku noolaa maraykanka oo shaaca ka qaaday in kiniisaduhu aad u gaadhaysiiyaan dhallinyarada iyo carruurta soomaalida sidoo kale intuu socdo barnaamijka dhuuxa waraysyada waxa aad ku dhegaysan doontaan dhallinyarta ku shaqaysata bajaajta oo ka cabanaya maamulka dowladda hoose sidoo kale qodobada aad barnaamijka dhuuxa waraysyada ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wilaayaadka islaamiga jubbooyinka shabeellaha hoose iyo hiiraan oo sameeyey mashruuc lagu dhiirigelinayo wax soo saarka maxaad kala socotaa in biyaha webiga shabeelle la gaarsiiyey meel uusan gaarin warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo baahisay muuqaal cusub oo ka mid ah taxanaha muuqaaladii lagu soo gudbinayay ergadii wax ka dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka waxaa sidoo kale aana meesha ka marnayn xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada فخور فخور بإسلامي waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaedu maqli doontaan insha allah qarax khasaare dhaliyey oo lala beegsaday kolonyo ciidamo kenyaati ah oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada shangaani iyo kaamboni oo ah deegaano dhaca xuduud beenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa maanta barqadnimadii ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada shangaani iyo kaamboni oo ah deegaano dhaca xuduud beenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya waxaana qaraxan si gaar ah loola beegsaday kolonyo ciidamo kenyaati ah oo ku socdaalayay waddadaasi wararka qaar waxa ay tilmaamayaan inay jiraan khasaa'ir ka soo gaaray ciidamada kenya ee qaraxa lala beegsaday dhanka kale waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qarax lala beegsaday ciidamada kenyaatiga oo maalmo ka hor ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kuyunga iyo shangaani ee dhaca xuduud beenaadka dhimashada askarta kenyaatiga ah ka soo gaaray qaraxaas ayaa waxa ay gaarayaan saddex iyo labaatan askari oo kenyaati ah iyo dhaawacyada shan iyo toban kale oo isla kenyaati ah لدين عظيم هو السامي markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaa soo jeedinaya ashaykh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام aayadan iyadane waa darsigeenna caawa oo aan rabno inaan dhuuxnoon ku dhaqanno waxay ka mid tahay ama darsigu ka mid yahay duruustii taxanaheeda oo qoraal koraadkeeda waay dhuux qur-aankee ku dhaqan caawa marka waxaana horyaala aayadan ku jirta suuratu nisaa waaladiina kuwii ayuuri alle aamanuu rumeeyeen wa camiluu saalixaati shaqooyin shaqo wanaagsan shaqeeyeen way rumeen allaah wixii alle waajibiyey in la rumeyna waa rumeeyeen shaqooyin wanaagsanna waa shaqeeyeen ilaa iimaanku markuu dhab yahay miraha uu mireeyo waa camalka saalixa alla wuxuu ihi kuwa intaa ka soo dhalaalay sanudkhiluhum waxaan geli doonaa jannaatin beerooyinaan geli doonaa jannaat tajri min taxtiha alanhaaru ay hoosteeda ka qulqulayso webiyada webiyaal malab iyo ah khaalidiina fiiha abadan ayagoo weligood ku nogahay lahum fiiha abada lahum fiiha aswaajun mutahara waxay ku leeyihin dhexooda xaasas la tahiray oo wixii xaasaska adduunka ka imaan jira aysan ka imaanayn markaasuu alla wuxuu leeya wanudkhiluhum dilan daliila har har badanna waa gelihaynaa waxaan gelihaynaa dilan har oo hoos ah oo daliilan maaragtay har leh har badan waa jannadii iyo haddaba maaragtay alaabtii ku jirtay waaye nabiguna wuxuu yihi sala allahu alay wasalam dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin aayaddan marka waxaa ka horeeyay aayaddii ka horreysayooda ina aladiina kafaruu biaayaatina kuwii aayadahayna diiday oo in alla ay ka tala qaataan iska diiday sawfa nusliihim naaran waxaan geli doonaa jahannamo kulamaa nadijat juluuduhum mar walboy bislaato maqaaradoodu badalnaahum juluudan hayrahaa maqaaro aanu maqaaradii hore bislaada aynan u bedelaynaa liyaduuqu lcadaaba subxaan allah waa dadkii raaca xisbu shayddaan noqda waa kuwaas kuwii xisbullaahi noqdane ee cilmigii ama aqoontii rususha ee waxay raxmaan ahayd aqoon ka dhigtayne hadda alla saas ugu waramo waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaat ee kuwii ayagu aqoon ka dhigta aqoontii shayaadiinta oo ahaada wuxuu shaydaana wasaawisu shaydaana ee xisbu shaydaani noqdeenne waa kuwan alla ka soo warrama aayaddan ka hor ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naaran kulamaa nadija juluuduhum badalahum juluudan hayraha waa kuwaasu kuwii oo aqoontii shayaadiinta aqoon mooday waxay shaydaan wasaawi shaydaan ahayd ama kuwii aqoonta rususha aqoon inay taa u gartay ee markaa ku socday waa kuwan waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum jannaatin tajri min taxti lanhaaru khaalidiina fiiha abada lahum fiiha aswaaju mudahara wanudkhiluhum dilan daliila meeshaan marka meesha lagu kala gadoon waay alislaam iyo waljaahiliya iska soo horjeeda inaan marka ka taabtaan rabaa wax aljaahiliya maxaa layidhaah jaahiliya guud ahaan waa wixii alla waxaan ahayn in addoon loo noqdo wixii u ololay haaya ayaa jaahili layidhi maxaa u daliila allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fii suurati zumar qul afa hayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun ma waxaan allah inaad igu amraysiin inaan addoon u noqdo caabudo kuwana ayuha aljaahiluun meeshaas horta jaahiliya ka qaado wax kastee u ololay waxaan alla ahayn in addoon loo noqdo waa jaahili hadday tahay xuunkooda xukmul jaahili waay maladooda danal jaahiliya waay dibadbaxooda iyo qaawanaanta ay ku baxaan tabaruj aljaahiliyati waay noloshoodao dhan jaahiliya waay si kastay warshada u leeyihiin kuwaasaa la sheegay qul afa hayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun jaahiliyada marka laba waxay leedahay heeraray kale leedahay ruuxu marka au gebi ahaanba alla diido waxaan ahayn inuu addoon u noqdo goosto oo ibliis haddaba au ka dhigto ilaah wuxuu noqonayaa kaafir bilaahi alcadiim uu noqona hadduu alla caasihaayo ne waa muslim laakiin fiihi jaahiliya hadduu marka waxaan alla in la caabudo ou ololayhaayo wadiiqo kasta ha isticmaalee waa kaa jaahili waaye qul afa hayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun haddii wixii alla subxaanah wa tacaala au wax ku qiimeeyey waxaan ahayn wax ku qiimayhayne waa ruux muslima laakiin jaahiliya ku sugan sida nabigu sala allahu alay wasalam saxaabada qaarkeed radia allaahu canhum oo yidhi nin kale wuxuu ku yidhi yabna sawdaa in habarmadoobay markaasuu nabigu yidhi sala allah alay slam innaka mru'un fiika jaahiliya waxaa taa ruux jaahiliya ku jirto marka waa inxiraaf laakiin maaha inxiraaf waddadii ka wada bayro maaha labadaa heeray marka noqotay adiladeeduna taa waay jaahiliyada marka sida nabiguba sala allahu alayh wasalam innaka mru'un fiika jaahiliya midna waa midii islaamka ka horeysoo dhulkoo dhan camimtay waay laakiin bacda bicthati almustafa sala allahu alay wasalam rasuulka alla markuu soo dira kadib jaahiliyada timaadaaho adduunka ma idlaynayso meel ayaa ka badbaadsanoo ka fayow maxaa yeele labadii asalaataal innaa naxnu nazalna dikra inaa lahu la xaafiduun iyo laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahira hal gobolba ha aato laakiin dhulka inay idlaysaahu waa shaladii tagtay waay waxaan haysanaa ballanqaadyo badan ayaan haysanaa taas marka waa inaad ogaato dadka maanta aqoontooda waa jaahili markaad fiiriso dowladaha kontonka ee dhowrka jowlada ilan yuneska aqoontuways waa cilmi jaahiliya waa xugun jaahiliya waa xayaatun kulluhaa jaahiliya waay kulluhaa jaahiliya warshado kasta ha lahaato haa wadamada horuu maray waxay ku horumareen waa la fii khusri hoog kaliyay ku horumareen mid hagaagsanoo kuma jirto waane baaba waaye dadka marka ay daadkaasu qaaday waxaan leenaha ka jooga ee wixii alle wax ku qiimeeya ku qiimeeya dadka gaalada alle wuxuu ku yidhi waa sharulbariyati inta alla abuuray waxun yihiin haddaad tiraa gaaladu waa fiican yihiin oo wax loo dirsa ayagaa haddaba astaahila muslim ayagaa ka wacan oo ka wanaagsan qiimayntii allaad ka soo horjeeda adiga iyo ibliis maxaa isu kiin galay ilaan alla markuu wariyo aadama qiimo badan ee u sujuuda malaa'igtii markuu ku yidhi ibliis markuu diiday layidhi maxaa kuu diiday marka wuxuu idhi ana khayrun minhu oo asiga iska dhigaya gaalkii asiga ahaa ee gaalada u horreeyo coradka u ahaaye inuu khayr badan yahay aadamna sha uu shar badan yahay adiguna ibliis wuxuu ku hadlaad ku hadlaysaa muslimaan ahna waa leedaha bal dib isu fiiri noloshaada bal dib u fiiri meesha dhiiqada aad dhex fadhido saaad u ogaato muslimkana alla si kasta marba intuuba muslim yahay waa khayrulbariyu alla ku tilmaama ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ulaa'ika hum khayrulbariya si kastoo loo haysto asaa ka sarreeya gaalka walaa tahinuu walaa taxsanuu antum ulaclowna in kuntum mu'miniin marka taasina waa inaad ogaataa aayaddan marka waxay la socotaa aayadda ka horaysa ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim iyo kuwan waaye والله سبحانه وتعالى
وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaanna isla maraynaa mid ka mid ah wadaadada soomaalida ee muddada dheer ku noolaa maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in kiniisaduhu ay aad u gaalaysiiyaan dhallinyarta iyo carruurta soomaalida sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo hadda ka hor masjidkaas soo dhoweyn ugu sameeyey safiirka maraykanka ee nairobi ayna ka wada hadleen la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada soomaaliya oo loola jeeda mujaahidiinta shisheeyaha la diriraya ayaa mar uu dhowaan soo gaaray nairobi shaaca ka qaaday indhi badan uu ka jiro maraykanka soomaalidana ay wajahayaan mujado badan oo gaalaysiin ah khudbada inkastoo yar tahay waxaan rabaa inaan idinkaga waramo dadka qurbaha jiro waxa ay ku nool yihiin iyo xaaladooda rubco qarni in ku dhowaan aan jiray dibadaha culimmadii dadkaas halkaa la nooleed qaarkoodna waa soo noqdeen qaar waa dhinteen waa geeriyoodan allahu naxariisto dadka halkaas joogay culimmadu waxay dadaal ku bixiyeen in dadkaas la badbaadiyay dadkii haajiray meeshan oo daa'iraadka lagu kaxeeyey oo qaxootiyada laga daldalay markii dadkoodii dagaalameen kadib oo dadkoodii islaayeen oo ay qaxeen waxay u haysteen inay tegi doonaan meel nabad ah laakiin waxay ku dhex dhaceen baday ku dhaceen bad gaalnimay ku dhaceen webi gaalnimoo dhinac u socdo ayay ku dhaceen bay-ad aan lagala tashanay ku dhaceen waxaan marnaba la tixgelinay ku dhaceen bay-addaasay dhexgaleen meesha la yidhaha meltibot waxaa la yidhaha dheriga karkaraayo maraykanka waxaa la yidhaha waa dheri karkaraayo wixii lagu dhex rido waa karinaya halkaasay ku dhaceen ilmahoodii iyo carruurtoodii iyo qaar hooyooyin keligooda iyagoo socda qaarkood ilmo waxaa tegay aanan wax la socdaa jirin oo reer iska raacay oo markay xagga tageen iska sii daayeen ilaa soddon markazaan dhisnay oo siddeetan milyan oo dollar ay ku kacayse qiimahooda yahay dadaal iyo juhdi waalidka iyo macallimiinta iyo culummada isugu tageen waxaasoo dhan way jiraan laakiin shartaa ka badan bay-ada ayuha alikhwatu lmuslimuun dhul muslim markaad joogto ilmahaada oga baqi maysid ay gaaloobaan oga baqi maysid kufri laakiin muddadaas hadda ilmihii generationkii hadda soo kacay ee meesha ku indho kala qaaday ee wax kale aan aqoonin ee markaad kelmad adiga u sheegto khayr ah boqol kelmadoo shar aha loo sheegayaa boqol kelmadoo gaalnimaha loo sheegayaa waxaa mowduuca khudbada uga hadlaan waxaa laga yaabaa kulligiin qaar badan inaad u socotaan haddaad fursashe qaara busineskoodii dhaqaalahoodii lacagtoodii xaraashoo aado markaas ilmiheedu gaaloobaan oo ayagii khatar galaan waxaa ka soo baxay ayuha alikhwa ilmihii qur-aanka ku barbaaray ee masaajid ku barbaaray ee dugsiga ku barbaaray ee diinta la baray ee xijaabna waxay keentay in ay gudaha ka dhisan yihiin oo ay kaga dhismaysa gudihii bay-addii ay ku nooleed waxay u sheegaysay gudahoodii samayska gudaha samayska qalbiga waa meesha qofka laga wado ya alikhwa gabadha iyadoo xijaaban markii sideed iyo toban gaartay waalidkeedii la dagaalamaysa waxaa leedahay maxaad ii iigu garaaci jirtay dugsiga maxaa macallinka garaaca iigu geyn jirtay maxaa ii khasbi jirtay maxaa maaragtay waxay u haysataa kiis waalidkii waana xijaaban laakiin waxaa ka hadashiinayo samayskii gudaha iyo qalbi ku samaysmay iskuulkii oo shanta maalmood ay aadaysay bay-adii telefishinkii wax kasta waxaa samaysanaya qofkii bay-adda uu ku nool yahay ayaa samaysanaya marka generation ka sii dambeeyana allahu aclam waxaan idiin sheegayaa haddii ilmahaadii jiraan meesha ka soo kaxayso haddii ay jiraan haddaad u socoto u xirxiran tahayna iska furfur oo dhulka muslimiinta dhex joog hijrada waa ogtihiin waa waxaa la waajibay maka oo beledkii muslimiinta ugu qiimo badnaay ah in laga haajiro sababta maxay tahay sababta waxaa looga baqay gaalnimaa looga baqay wixii kuwii ku harayna waxaa la yidhi oo kari kara inay haajiraan ilaahay subxaana wa tacaala tilmaan xun uu ku sheegay maka laga haajiraya waa maka beled alxaraam um lqura alayidhi ha laga baxo madiina ha la tago waajib ahayd hijrada marka bilaad alkufri in loo haajiro khatarteeday leedahay ayuha alikhwa soomaalidu waxay dhahaan dariska kuma ma ku caddeey mana ku madoobey siduu yahay unbuu kaa dhigaa waa kaa xoog badan yahay tayaarka waa naga xoog badan challenge waxaan ku jirnaa xoog badan wax allaala waxba lama harin juhuuda waalidkii tegey meesha iyo culummadii iyo dadkii iyo dadkii ganacsadaha maraakiista aan dhisnay oo gaaraysa ilaa boqol milyan gaaraysa dadka soomaalida juhuuddoodii iyo shaqadooda aan ku dhis dhaqaalaha la soo diraayo oo loo soo diraayo dhulka muslimiinta ah waa inta iimaanka laha soo dirayso laakiin they ask themselves why you sending this money to the people in somalia maxaa u diraysa lacagta hooyo abti abti waayo hooyo habar yar waayo hooyo adeer waayo you wasting your money lacagtaadii waa dayacaysa qalbiga ka laalaabo haddii uu kaaga jiro inaa aadda meeshaas haddii kale waxaadan ka walwali jirin aad ka walwalaysaa awowayaasheen iyo awowayaasheen awowayaasheen muslimiinay ahaayeen maantana muslimiin aan nahay alxamdu lilah kama aysan walwalin gaalnimo in gaalnimo imaanayso laakiin ilmahaada ilmahay dhaleen waxaad ka walwalaysaa inuu gaalo noqdo inuu diin la-aan noqdo sheekh cuthaymiin hadalka carabiga oo idiin akhriyey wuxuu yidhi waxaa ka socdo inay diin oo dhanba ay iloobaan ina diin oo dhan abarabno waaa ka waxaa ka yimaada dadka dibadahan ka aragnay inay dadka diimaha haysto o dhan ku jeesjeesaan waa xaqiiqa hadalkaasuu sheegay wuxuu yidhi maraan dhoweynuu yidhi waa dhintay sheekha allahu naxariistay jannadii allaha geeyey wuxuu ka digaayey marka wuxuu yidhi mahaaligtaas in laga digtoonaado ayaa fiican culimmadana waxay arkaan dadka intayna wax arkin ka horay arkaan haddii hunguri kaaga jira iska laalaab iska laalaab wax la cunayo wax la xirto iyo meel lagu hoyda saddexdaasaa ka helaysaa un keliya iyo diintaadii inaad luusgarayso diintaadii inaad weyso iimaankaadii inaad weyso waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin dad badan aan soo guuri oo idinla joogo lacalla inay idinku dhex jiraan marka waxaa la yidhaha ninka saxanka ah reerkiisa been uma sheego ma yidhaahdo barwaaqaan idiin soo arkay doogaan idiin soo arkay kaaliya maaragtay imaada waa horaa mar la weydiiyey waxaan idhi war webiyaan ku dhacnay webiga marka aada raacdo daadka webiga dhinacu u socdaa dhinacaas annagana waxaan rabnaa inaan u daabaalanno meeshu u socdo obbositkeeda cagsigeeda waxaan idhi intii tabarta horey daadka webiga u qaaday dadka reer webigaa yaqaan annagaa hadda kor u dabaalanayno hawlonga aan wadi karnaa inaan kor u dabaalanno ilaahay og subxaana wa tacaala waana khuraafaad waxaa lasu sheegayo لدين عظيم هو السامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan goordhow waxaa idinku soo maqan wilaayaadka islaamiga ah jubbooyinka shabeellaha hoose iyo hiiraan oo sameeyey mashruuc lagu dhiirigelinayo wax soo saarka dhalinyarta ku shaqaysata bajaajta ayaa ka cabanaya maamulka dowladda hoose dadka ku shaqaysta gaadiidka bajaajka ayaa isku soo bax ka dhigay magaalada garawe kadib markii ay badatay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan maamulka puntland haddaba kusoo dhowaada dhalinyartan oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka kala duwan ay ka cabanayaan dhowr qodob baan ka cabanaynaa wixii annaga iyo dowladdaiyadu aannu isnidhi oo aannu ka wada hadallay oo ama aannu isku afgaran weyne ama ama baalkeenna waa isla ognahay cabashada maanta halkaanna keentay waa dhowr qodob nambarka ugu muhiimsani waa laamigii dheeraa oo magaalada garowe dhex maraayey oo halbowlaha ahaa oo la yidhi bajaaj ma mari kadho bajaaj ama wax kastaba ha ahaato noocay tahayba gaari bajaaj la yidhaahdaa laamigaa weyn oo garowe ma mari karo weeye cabashada ugu weyn oo aan maanta ka cabanayn laamigii weynaa oo magaaladu dhex maraayo oo isbitaalka halkaa ka jiro oo guryahayagii ay qaybiyaalliin wasaaradda maaliyadda agteeda ay yihiin oo tan baarlamaanka ay yihiin guryahayag kuwa kontaroolka degan yahin waxaa la yidhi sidii diyaaradda hawada mara
waxaannu halkaa nimi ilaa hal saac ilaa xilligaa inta ka dhexleh iyagoo dadkaa meesha jooga guddoomiyahan anagu aanu ahay ay cabanayaanin kana cabanayaanin waxyaalo badanoo ay soo bandhigeen oo ay ii sheegeen iyo waxay tusteen waxaa ka mid ah dad waddada koorsan la maraaya weyn oo annagu aanu naqaan oo kuwa ka shaqeeya caadaysta aan ahayn oo askarta ay dileen oo aan mid ahayn iyo laba midna ahayn ay ka badan yihiin waxaa dhacday aniga kuu sheegaya ilaa saddex jeer afar jeer baa laga gacan qaaday oo ay leeyihi adaa guddoomiya nooca waxaasna adaa noogu wacan waxaan ku yidhi maya muran ma jira bal waxay fahansiin bii baan ahay anigu qolada shaqadeeda le baan ahay oo waxaan mooday inuu ururayay gawaarida aan shaqada lahayn anigu bii baan ahay baan ku yidhi markaan ku yidhi bii baan ahay wuxuu sameeyey oo aan soo taagay farajirjir buu igu dhuftay waana war soo banbaxay in wax laga qabtaa la rabaa ciddii khusayso waa iyadaas taqaan ciddii khusayso iyadaa taqaan meesha dhibaataa ka dhacday dad baa la dilay dad baa dhaawacan dad baa jajabay dad baa magaraysaa anu anoo alaab hadda ka hor tribkaa lama xidhila tribka hore afka anoo hilib iyo khudaar ka wada oo keligii wada oo meel maraya baa nin iga lexsaday ma garata lacag buuna iga qaatay lacag baan iskaga diray markaa ma arkay in iga hareen marka waxaa weeye cabashada iyada in la gudbiyaan u baahannahay in wax laga qabto u baahannahay dadka deegaankaan nahay hadduu eeba qadarteeda leeyahay waxaa loo baahan yahay dadka ay khusayso in wax ka qabato annagu waxaanu nahay dad muwaadiniinah ee fulaynaxantii ma moogo hadda waxaa la yidhaahdaa xukuumadda hadda jirta ummadda uma roona dadka shacabkaa dhibaatadiisa mana fiiriso لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa wilaayaadka islaamiga jubbooyinka shabeellaha hoose iyo hiiraan ayaa sameeyey mashruuc lagu dhiirigelinayo wax soo saarka maxaad kala socotaa in biyaha webiga shabeelle la gaarsiiyey meel uusan gaarin caawa siddeedii fiidnimo waxaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ka baxay xalqada lixaad ee barnaamijka badqabka cuntada oo looga hadlay muhiimadda wax soo saarka waxaana idinkaga soo qaadanaynaa qayb ka hadlayso mashaariicda laga fuliyey wilaayaadka islaamiga ah dhulka ugu roon xagga wax soo saarka nabadgelyada iyo wacyigelinta beeraha waa wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmooyin iyo gobollo badan oo aannu ku socdaalnay waxaa ka socday mashaariic horumarineed iyo tacab badan waxaana ka mida jubbooyinka kani waa sheekh moxamed abu cabdallah oo inooga warramaya heerka wax soo saarka ee labada jubbo sanadadii dambe aad iyo aad baa ummaddu ay waxa weeyaan uga faa'iidaysteen tacabkii baa lagu soo laabtay wilaayadu aad bay u dhiirigelisay tuulooyinka degmooyinka maxaa la yidhahdaa webiga dhinacyadiisa dadka degan aad iyo aad baa loogu tirtirsiyey inay wax tabcadaan markay arkeen sida loo dhiirigelinayo iyo sida webiga waxaweye hadduu futaa wax looga qabanayo ummaddu waxa weeye way ku dhiiratay inay wax tabcadaan awal markii hore webigaa fatahaya beeraha ka baaba'aya cid ka xiraysa malaha ilaha iyo faraha hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin dib bay ummaddu usoo laabatay niyadoodii mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee dhiirogelinaya wax soo saarka kana hortegaya fatahaadaha waa biyaha webiga shabeelle oo la soo gaarsiiyey meel uusan gaarin muddo ku dhowaad labaatan sannadood ah sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaan weydiinay inuu faahfaahin inaga siiyo mashruucani wilaayadan jazaahum allahu khayran iyo walaalaha beerleyda ah iyo xarakada waxaa laskaga kaashaday arrintan shalata la sii loo dhiirigelin lahaa dadkana ay waxaweyaan wax soo arkooda kor loogu qaadi lahaa waxaa umaynaa muddo hadda sanad ku dhawaad laga joogo la bilaabay qodis webiga in la carab bixiyo maadaama webigii dee uu yahay muddo aan la carab bixinin uu duuroobay meelaha qaar uu ka duuroobay meelaha qaarna uu iska carada iyo buuxsantay oo dhul uu iska noqday caadi ah arrintaas iyadoo laga duulaya insha allah taala haduu la yirahdo waxaa la qoday wax ku dhow boqol kilomitr ala cara saaray oo la dhisay wixii fara ahaa ay biyaha ku fatahi jireenna waa laga xiray berleyda dhibaato badan ku hin jirta waa laga xiray biyaha labaatan sano meel ku dhowaad waxaysan meel aysan soo gaarin hadda soo gaarin sanadkan deegaanadaas waxaa ka mid ah oo labaatan sano ku dhowaad biyaha ay soo gaarin hawaaya ka mid ah sablaala ka mid ah webigana waxaa laga bilaabay qodista laga bilaabay min hawaay ilaa iyo kuntuwaria la qoday meelaha ka shisheeyana meelaha farihii iyo biyaha ku fatihi jireen webiga xooyan ee dadka beeraha ka haleen jiray wax ka heli jiray markii biyaha soo buuxsana waa laga xiray mashruuca horumarinta webiga ayaa sababay inay biyuhu dhaafaan hawaay dadkuna waxay iyaga oo aad u faraxsan bilaabeen inay tacabka uga faa'iidaystaan sida uu inoo sheegay suldaan maxamed mayow abuukar oo ka mid ah beeraleyda gobolka arrinkaas horta arrin aad iyo aad loogu baahnaa waaye oo faa'iidooyin badanna dhaliyey biyihii dad badanoo u baahanna ma soo gaaraynin kuwii agtooda uu ku harayna fatahaad iyo dhibaato badanoo ku hayn jiray marka hadda marka la sameeyey waxaad arkaysaa biyihii waxay u socdaan si aan caadi ahayn oo walba ilaahay baa ugu talagalay biyahan qaab oo macnaha waxay ka imaadeen waqooyi waxay u socdaan koonfur dadaal badan ayay sameeyeen juhdi badan ayay sameeyeen meelo badan oo sanooyin badan aan biyo soo gaarin sida hawaay oo kale ayaa waxaa arkaysaa maanta boondadii weyneed oo hawaay inay biyihii imaadeen oo dadkii ay ka faa'iideen oo beero lagu waraabay sanadkan sanooyin badanna ayna dhicin taasna ilaahay baa ku mahadsan mashruucan biyaha webiga dib loogu soo gaarsiiyey hawaai ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka deegaanka oo isugu jira xoololey iyo beeroley waxaa buulasheegaga dhalada aniga kulley sanadkan dalfur daahira la yidhaahay ma'anaa dawkan horta wilaayada si fiicana waxnuu tarti beeraha ku waraabsanay biyaha markii imaaday beeraha ku waraabsanay kaluunna waxa ka helnay wilaayada kor allah ka dhigo ilaahay wilaayada ilaahay akaalmayo waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir sheemad xiluu loo yidhahdaa magaceeya hadda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wilaayada ilaahay ilaahay dartiisaa nooga imaaday wilaayada weygu noo soo sameeyday waxaa noo keentay meer oo xaafadeyna u dhowa noo keentay biyo oo webigiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wilaayadda u maxad alinina ayakana madoor kor allah ka dhigo markii hore annagoo qabow oo ilaahay qabowna siiyey baa balaaya nalaga soo dulridi qabiil la yidhaah waa kala goonay sidaa caanaha baqaa u kala go'aan baanu kala goonay baaba ayagaa karay ilmahaanu afka ku qaadnay ambaraysaan geyni waxaan ku qaadnay ilaahay ogyahay ilaah naagaa carruurtii qaadan waaye macluul marxaladdii taasay ahayd markii ka dambaysay cawtaldariiq baa soo dhigtay aqaladayadii aqalkii aan la xidhin habeenkii ilaahay keeno wiil soomaali u dhashay laakiin wadi umiina wadi umiin yaa wuxuu baadhitaan ugu soo dhaqaaqay waa qodob qodobka labaad qodobka saddexaad toban iyo afar sano webiga waa lahay waa dhiman waan lahaa laakiin ma islahayn webibaad waaye oo adigoo adduunyada saaran oo aan qabri lagugu duugin yaad webigii waaye shabeelle weli isma dhiin way dhacday halkana markaa toddoba baaldoor sano oo duca qaba yaa halkan tegey oo culimmadu soo jahaysay maalintuu saan soo qaalabaad ducaannu ku kalmo sidaannu indhaha saa u lahayn yaa biyihii la keenay webigiina waa aragtaa dadii adduunya sida loogu liibaanay maamulka al-shabaabba ku yimid culimada oo guntiga xidhatuu ku yimid gargaarkaana allah iskale allah adeejiyey culimada
sidoo kale waxaa jira mashruuca dhanka webiga ah oo ay samaysay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasoo xataa kaalin ka qaadan kara inay yaraadaan fatahaadaha dhanka kalena beeraha looga faa'iidaysto sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga wilaayadaas ayaa inooga warramay hawshan webiga sanawaadka ugu dambeeyey waxyaaba cajiibha dhacay dayr iyo guba waxaa isku xigxigsaday roobka ama ha yaraado ama ha badnaado fatahaad waxaa dhacda hayr caadi ah khaasatan degmada beledweyne waxaa dhacday eh, sanawaadkii ugu dambeeyey ma jiro qof badar goostay webiga agtiisa ma jirin waxaa baaba'ay geedihii la tacbay oo geed miroodka ahaa sanawaadkan soo dhaafnay Eh, magaalada beledweyne oo kale waxaa la gaaray wakhtiga roobka markii la gaaro dadku in ay sii baxaan oo qof walba badaacadiisa hero oo bakhaarada la faaruujiyo baa dhacaysay degmada beledweyne dhexdeeda fatahaadda ugu badan degmada dhexeeda ay ahayd iyo dhulbeereedka marka iskudayga la sameeyey meelo waxaa jiray hore u samaysnaa oo calaamaad hore u jiray oo kanaallo waaweyn horey loo bixiyey kuwa ayaga waa la hagaajiyey intoodii badnaa kuwo cusubna waa la sameeyey oo dadka khibradda u leh iyo tilmaamahooda markii la qaatay waxaa la sameeyey kuwo kale oo deegaanada wilaayadu ay joogtaa min eh, beledweyne ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee shabeellada dhexe iska galaan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ee meesha ku kulmaan hiiraan inta u dhexaysa dhammaan wixii ku jiray eh, ahaa meelihii webigu ka fatahaya waa la sharay marka waa fayska koowaad fays labaadna waa dhimaya oo fayska labaadku waxaa weeye eh, biyahan soo baxaya mararka qaar nafci bay leeyihiin oo dadka ay u leeyihiin markii hadda la wada xiro oo biyuhu ay gudbaan dadku waxay u baahanayaan biyo soo baxa waxaan matoorka waxaan ahayn matalan waxaa jira meelo laga yaaba meelbay biyo ka baxaan meeshaas biyaha ka baxa meesha ay tagaan waxaa ta- taqriiban ku taallo ama waxaa laga yaaba inay ku nafciyaan dad boqolaal ka badan haddii meeshaan la xiro oo biyihii fataha ayaga marka waxaa dhici jirtay biyuhu waa baxayaan waa tacbanayaan markay tacbaan taan waa meesha waxaa ku taalla kun beerood matalan ayadoo u tacban oo mirihii aysan gu'in ah waxaa imaanaya biyo kale waa ku dhafanayaan tacabkii waa khasaaro tii baa la xiray markii la xiro shalan nafciga lagu qabay oo la abuuri jiray baahida waa jirtaa biyuhu waa la xiray hadda ma soo baxayaan hadda fayska koowaad intaasaa la qabtay fayslabaadka marka waxa ku xiga waxaa weeye haddii alla uu idmo in meeshaan la sameeyo wax la yidhaha baratooye oo biyuhu markii adiga adduunta aad bixinaysid intii looga baahnaaba bannaanka la aadinaya kadibna waa la xiraaya Ka- meelaha qaar waxaa jira meel webiga uu ka neefsanayo waa la neefinayaa qorshaha asagaana waa fayska labaad ama hadeer waxaa lagu guulaystay dhammaan buqihii iyo meelihii ay biyuhu ka baxaayeen in la sharo kanaallo waaweyn oo meelaha qaar waxaa la sameeyey webi wax la eg oo wareeganayo oo hore webiga looga daraayo si ay u fududaadaan ee meesha biyaha ay ka bixi jireen natiijadu waa fiicantay maasha allah alxamdulilah حمدا إله الكون ذا الرحمات حمدا تدوم به جزيل هباتك بصرت عيوني سوقه خيراته وبلطفه قد أزهرت سنواتي jubbooyinka oo ka mida gobollada ugu wax soo saarka badan ayaa ah kuwo aan ka maarmayn mashaariic horumarineed iyo in maamulku uu gacan ka geysto wax soo saarka sidaasi darteed waaliga gobolka sheekh abuucabdallah ayaan weydiinay su-aasha soo socota waa tahay e, markay halkaa joogto e, waxaanu sii ambaqaadaynaa kaabayaasha kale ee dhaqaalaha iyo adeega bulshada adinku haddaad tihiin xarakat al-shabaab almujaahidiin waxaa jira waxyaabo mararka qaar dowladda federaalka oo kale loogu garaabi karo oo aan adinka laydinku garaabi karin sababtoo ah dowladda federaalka ah uma madax bannaana ee siyaasaddeeda gudaha iyo teeda dibadda oo shisheeye kala duwan ayaa gacanta kula jira laakiin adinku ee xaqiiqda marka loo hadlo ee umurihiina waad u madax bannaan tihiin oo waad ka fursad badan tihiin marka maxaad ka qabateen ka wilaaye ahaan weliba marka la yidhaahdo adeega bulshada waa sax alxamdulilah annagu cid wax noo meyrisa oo wax noo akhrisa ma laha waa ka madax bannaannahay hay-adaha kufriga oo dhan balaayo dhan huuhu yuyu kulli alxamdulilah maanta ma hoos tagno mana ka amal qaadano mana noo meeriyaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waxa aan maslaxadda u aragno ayaan ummadda u sheegnaa wayna qaataan hadda mar dhoweyd waa dhexdaasa wilaayadu waxay ka howlgashay webiga min daraf ilaa daraf kulli waa la dayactiray boqolaal kun oo dollar baa ku baxay waxaa ka howlgalay ilaa iyo shan iyo toban makiinad oo waxaweye baldoosar iyo baalle iskugu jira oo shaqadaas har iyo habeen maamulka heer degmo heer gobol heer tuulo kulli waxaa loo taagnaa webigaas in ummadda laga xiro meelaha biyaha ay kasoo fatahaan hadda waa taad arkaysid dhul badan oo la xaaqay dhul badan oo la baneeyey dhul badan oo hadda la tabcayo alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan wax fatahaadana ma dhicin ilaahay mahadii webiga inuu hadee intee tanka intuu ka bato oo biyuhu ay ka bataan inuu qarshubo qarshub mooye meelihii uu ka bixi jiray oo biyuhu ay waxaweyaan goosan jireen ummadda ay ku fatihi jireen baabi'i jireen markaanoo kale webiga iyo agaarkiisa waa laga kala guuri jiray jubbooyinka marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda dadku way degan yihiin hal tuulo biyo gala ma laha kulli ilahi waa la xiray xataa qarshubyadii meelaha webiga uu qarka ka shubay xataa hadda waxaa lagu xiray jawaano oo maamulkii oo dhan baa niray shaqooyinka kale oo dhan xira hadda tacab baa loo jeestay qof walba wuxuu aaminay in hadda waxa weye lala gurmanayo wax lala qabanayo alxamdulilah rabbilcaalamiin waxqabadka soo jiidashada leh islamarkaana dhiirogelinaya wax soo saarka waxaa ka mida mashruuc kale oo biyaha webiga jubba lagu gaarsiiyey dhul uusan weligii gaarin kaasoo ay samaysay wilaayada waxyaabihii aan ummadda u qabanay waxaa ka mid a kanaaladii inaan furnay oo kanaalo badan aan dayactirnay waxaa ka mid a buundooyin badan inaan macnaha aan samaynay oo aan macnaha qaarkood aan dhisnay kuwana aan dayactirnay qaarkood in webiga xataa aan ka hoos bixinay intaan webiga ka soo jiidnay laamiga dheer ee isku xira muqdisho iyo kismaayo xataa aan ka hoos bixinay ilaa iyo dhowr meelood laamigii aan goynay webiga waxaan ka hoos bixinay macnaha kanaalo ummadda meelo fogfog biyaha u geeya liajli daalika ayaa alxamdulilah wax soo saarkii hadda maanta meel fiican uu maraya wilayaadka islaamiga ah waxay beeralayda u qabtaan dowraad sharci ah iyo kuwo tajrubi ah oo tacbashada ku saabsan iyaga oo sida aan xogta ku helnay in badan ka jawaaba baahiyaha ama codsiyada loo soo gudbiyo ugu yaraan afar wilaayo oo uu barnaamijkan xiriir la sameeyey waxay inoo sheegeen xataa inay qodeen ceelal casri ah oo loogu talagalay inay waraabka beeraha iyo nolosha kale uga faa'iidaystaan dadka uu biyaha webigu ka fog yahay waxaana wilaayaadkaasi ka mid a hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga gobolkaas ayaan weydiinay inuu sharaxaad inaga siiyo ceelashaasi ceelal bay wilaayada u qoday dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada hadday riig yihiin iyo hadday yihiin ceel gacmeedyaba waxaa jira waro runtii ayaga laftirkooda ama ha cusboonaadeen ama kuwa sii jiray oo duugmay oo ay wilaayada diyaarisay baa jiray oo ummadda loo diyaariyey haddana waa jiraa horeyna wax badan baa loo qabtay ceelal tiro badanoo oo dadka muslimiinta loo qoday baa ku yaalla wilaayada hadday noqdaan riiga iyo hadday noqdaanba ceel gacmeedkaba iyo waraha laftirkooda maxay ceelashaasi ka tareen marka horumarka iyo wax soo saarka qiyaastaada aad bay baahi badan bay dabooleen ee dadku meelaha qaar ceelasha laga qoda waa meela aysan waxba ku oolin meelaha qaar oonbaaba ka jirayba oo aan ceel iyo war iyo midna ama ceel gacmeed ha noqdo ama ha ha noqdo riiga ma jirin marka ummadduna waxay u tareen wax aad u weyn oo haddii hadda xilliyadii abaarta oo kale soo martay biyo dhaaminta hiiraan oo kale aad bay u yarayd ma badnayn waxyaabaha dabooleyn waxay ahayd biyahaas ceelasha iyo isku daygaas wanaagsan deegaanadee ka mid a marka mashruucaas aad ka samayseen biyaha
wilaayadu waxay u qaybsan tahay galbeed iyo bariba way u qaybsan tahay labada meeloodba waa jiraan matalan deegaan jalalaqsi ka mid ihi meelo badan baa laga sameeyey buula burda qayba ka mid ihi waa laga qoday waxaa laga qoday muxuu ahaa meesha la yidhaahdo ceel cali buuq baa laga qoday xagga waxaa laga qoday deegaan maxaas hoostaga deegaan moqokori hoostagaa laga qoday aad bay u badan yihiin micnuhu cadad haa'il ah weeye ceelasha la diyaariyey baay iyo bakool marka laga yimaado masagada badan ee ka soo go'da waxay wilaayadu dadka ku dhiiragelisaa beerashada cinabka lowska iyo gabaldayaha oo labaduba saliid laga sameeyo sidaasi waxaa inoo sheegay sheekh cabdulaahi mucalim geedow oo ah waaliga wilaayadaasi degmooyinka dhanna hadda waa la beeraa sidii hore ma aha dadka waa yara waa usoo jeedsadeen inay wax beertaan marka canabkana sidoo kale uu kolley ka mid yahay walaayadii si guud un kolley canabka keligiis maaha dadka dhan beerahooda ay la beerto wax allaal wixii u bixi karo gabaldayaha ama looska ahaado waxyaabaha un kolley noocaas un kolley dadka waa dhiiragelinaa isagaasna untaas unbuu kolley ka mid yahay meelaha ugu roon hadda walaaya ahaan maxaafadada hadda ugu badan waa tiyiglow marka ayagaasna un kolley waxay la wadaagaan wacyigelinkaas guud oo dadka inay wixii baxayo dalaga wadanka inay lagu tashjiiciyo intaas bay ayagana qayb ka yihiin dadka soomaaliyeed ayaa waxaad moodaa inay haatan sameynayaan baraarug dhanka wax soo saarka ah iyadoo qaybaha soo socda aanu ku eegi doono sida haatan wax loo beeranayo talooyin ku saabsan waxa inaga maqan ee ay tahay inaan la nimaadno iyo caqabadaha mar walba inaga horjoogsada soo saarka ee u baahan inaan ka tallaabsanno كنا لجل هذا الشعور قبل الصباح نشعله يسبق خطاوينا الشغف نسعى لتحقيق الهدف waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya salmaan axmed waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn dalka sweden ugu yaraan afar ruux ayaa si xun ugu dhaawacantay qarax iyo dab xoogan oo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xaafad ku taalla magaalada gotobaj ee dalka sweden lix iyo toban ruux oo kale ayaa loola cararay goobaha caafimaadka kadib markii qolyaha dabdemiska ay halka uu qaraxu ka dhacay kasoo saareen dadkaas iyadoona uura madoobay cirka isku shareertay afhayeen u hadlay mid ka mid a isbitaalada magaalada ayaa sheegay in afar ruux oo xaaladoodu ay aada u liidato loo keenay iyadoona booliisku ay bilaabeen baaritaano ku aadan dhacdada walow aysan ilaa iyo hadda bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan qaraxa idaacadda ku hadasha afka xukuumadda sweden ayaa baahisay in shan iyo labaatan ruux la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada gotobaj ee dhacda xeebta galbeed ee dalka sweden taasoo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas dalka sweden ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay martigelinayay dhacdooyin noocan ah iyadoona bishii saddexaad ee sanadkan sideed ruux lagu dhaawacay weerar mindiyeen ah oo ka dhacay koonfurta dalka sweden duqeymo xagga cirka ah ayaa lala beegsaday fariisimo ay maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku lahaayeen dalka suuriya ilaa wareedyo ku sugan dalka suuriya ayaa soo tabinaya in maanta oo talaado ah weerar duqeyn ah lala bartilmaameedsaday maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ilaa dhowr gantaal ayaa gudaha u galay xarun ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda iiraan kuwaasoo burbur xoogan u geystay baqaaro ay hub ugu keedsanaayeen maleeshiyaadka halka laba iyo toban iyaga ka mid ahna ay ku dhaawacmeen gantaalada ilawareedyada ayaa intaasi ku daray in duqeymaha kadib maleeshiyaadka ay gantaallo ku rakibteen dhulbeereedka almayaadiin oo sidaa aan uga fogeen halka lagu duqeeyey saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii qaraxyo xoogan oo ka dhashay duqeyn lagu qaaday fariisinay ku sugnaayeen maleeshiyaad taabacsan iiraan ay ka dhaceen xuduudda ay wadaagaan dalalka suuriya iyo ciraaq iyadoo aan ilaa iyo hadda la helin tafaasiil ku aadan khasaaraha ay geysteen duqeymahaas meelo badan oo ka mida suuriya sida baadiyaha dayruzuur iyo magaalada albukamaal ayaa waxaa sidoo kale ka dhacay duqeymo xagga cirka ah kuwaasoo lala bartilmaameedsaday fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyadoona ay geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ay ku egyihiin
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaal cusub oo ka mid ah taxanaha muuqaaladii lagu soo gudbinayay ergadii wax ka dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weeye gaaladu waxay nagu dhex faafehe federaal wuxuu yahay haddan gabay ku falleeyo waa kala fogayn reerihii shalay faybabay ka fogaada federaalku waa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa qaasim maxamuud cadow qabiilkaygu waa abgaali ismaan xildhibaanka aan doortay wuxuu ahay maxamed abuukar islaaw ducaale hirshabeelle ayaan ku doortay lacagta aan qaatay waxay ahayd shan kun oo dollar wabilaahi towfiiq xarakada waxaan kala kulmay soo dhoweynta wanaagsan iyo maamuus wanaagsan waana waxaan ka filanaynay yeeritaanka ay noo yeereen iyo ajiibka aan ajiibnon u nimid sida ay noo soo dhoweysay xarakadu waxaan ku diraya dadku markaan soo tegayn war maxaad ka jaraysiin war maa laydin birayaa war jooga war heesku tegina war ayayna lahaayeen laakiin markaas hadalkaas iyo hadda hadalka imaatinka aan nimid wax isle ma ahan waxaan u nimid walaalaheen waxaan u nimid dad islaama oo muslima oo diinta islaamka heestaan u nimid annagana qulubtayna iyo qulubtoodii iyo dhammaan soomaali waxaan u rajeeyaynaa in islaamka ilaahay ku hanuunsho bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa muxudiin maxamuud xasan warsame qabiilkan ka dhashay waa daa'uud waa isaaq daa'uud waa cali muuse waa dhigafiiq cali maamul goboleedkan doorashada ka galay waa hirshabeelle xildhibaanka aan dooranayo wuxuu ahay maxamed axmed beerey lacagtan qaadhay waxay ahayd shan kunoo doolar ilama soo dhaafin jowhar xarakatul shabaab ulmujaahidiin ayaa ii yeertay si qurux badana laysoo dhoweeyey haddii alla koodma cuntada iyo jiifka iyo habdhaqanka aan la kulmay aaday u wanaagsanaayeen wabilaahi towfiiq
bismi illaahi araxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed fiidow xasan waxaan qabiilkayguna waa saleemaan caroone waxaana wax ku doortay hirshabeelle waxaan doortay maxamed abuukar islaaw waxaana ka qaata lacag shan kuna xarakada al-shabaab ulmujaahidiin waxaan kala kulmay wanaag iyo rayn iyo soo dhoweyn maasha allah دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
هداني إلهي بعيد العمى guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu دين عظيم هو السلام